بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo afartanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaan ku jirnaa weli ilaalintii maalka qofka loo ilaalinayo ciddii ciddii ku tacadida ama ku xadgudubta qofkan isagaa xoolihiisa iyo maalkiisa ayaa caawa aynu maraynaa maxaa laga yeelaya xaalkiisa dee dhacdo qofkan in xoolihiisii ama la xaday ama la boobay xaalku muxuu noqon ciqaabti waa wa tuqdacu yadu saariq qofka tuuggaa gacantiisa waa la jarayaa bialaaati sharaa'ir marka saddex shardi la helo saddexdii shardi waa kuwa waa baabkii tuugada tuuga oo gacantiisaa la goyn doonaa midigta ah marka saddexda shardi la helo an yakuuna baaliqan caaqilan waa inuu yahay qof qaangaana oo miyir qaba waa mid wa an yasriqa nisaaban waa inuu qadar xadaa xoolaa qiimatuhu rubucu diinaar qiimadiisu ay tahay diinaar rubuci oo u dhigma hal garaa meelaha halkuu ka xadayaa marka la jarayo min xirsi mili shaygan oo kale halkii lagu xafidaye lagu ilaalinayay ayuu kala baxay laa milka lahu fiihi wax lahaansha ahoo qofkani uu ku leeyahayna ma jiro xolaha u xaday walaa shubhata shubhana uguma jirto smotis fii maali lmasruuqi minhu qofkanuu xoolaha ka xaday xoolihiisana wax lahaansha u egi kuma jiro shuruudaha marka laga helo qofkii intuu waxado shuruudan la oofsada gacanta waa maqanta kowi waxaanu ku sugan yahay arrinta qur-aanka kariimka alla xeer ciqaabeedkan uu ku sugan yahay aayadda sideed iyo soddonaade suuratu lmaa-ida ilaahay baa waxau ihi tabaaraka wa tacaala wsaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaan bimaa kasaba nakaala min allah wallahu casiizun xakiim ninka iyo gabadha waxada gacanta hala jaraba ilaahay gacanta hala gooyo cuqubo ilaahay uu marinayo iyo xanuujin la xanuujinayo daraaddeed ilaahay baa awood iyo xikmad bale isagaa awood badan isagaana xikmad u dejiye xukunkan isaga ah ma aha bilaa xikmad ma aha gardarro waa xukunkii qofka noocan ahaa munaasibka ku ahaa xeer ciqaabeedkan la yidhaahdo xaddu sariqa iyo boobka maalka la boobo waxaad arkaysaa inuu kuwii horeynu soo marnay qaarkood uu ka fudud yahay sida qadafkii iyo kii sinada dee qaybihiisii iyo waxyaa khamrigii iyo inuu ka sii adag yahay ayaad arkaysaa kuwa hore ay ka fududaayeen meelo badan waxaa kaleynu arki doonaa amaba sideedaba dee xusan qofku hadduu wax boobo ama wax kaa dhufsado oo uu taw idhaahdo orod cuskado inaan isaga mukhtalis iyo muntahib iyo baa la idhaadaayo isaga lama jarayo gacanta iyo xubnaha lama jarayo kii kaa dhufsaday ee taw yidhi maha kii jidka gabakaasi muxaarifka dhuljiifku uu soo socda xukunkiisa laakiin qofkii kaa dhufsaday iyo tuuggii oo kala duwany marka cuquubadani maxay ilaa heerkan ugu adkaatay culimada muslimiintu marka ay sharxayaan waxa ay leeyihiin laba arrimood ta hore weeyaani masel qofkan ama wax dhufsanaya ama sidaa wax intuu kaala boobo orad cuskanaya isagu waa wax dhiciddiisu aanay badnayn laakiin tuugada noocani dadka in badanoo lagu ibtileeyo oo kusaqajaantay baa badan waxa kaley ku kala duwan yihin qofku marka uu wax kaa boobo cararo dee isagii waad arkaysa waxa aad garanaysaa waxaagu halkay galeen iyo cidda ay ku maqan yihiin xanuunka oo aada ogaato halka uu jirana fudaydka qayb bay ka qaadataa laakiin tuugadu dee kii tuugga ahaa ee waxaday ayaa kula doondoonaya sidaynu qisooyinka dambe ku arki doono oo saaxiibkaa isaga kaa dhigaya oo dhuxul dambes huwada oo haddana kugu labakaclaynayo kugu celinayo kugu celinayo oon ogeynta tuuga kula taalo lagama tabaystaynaa soomaalida wuu kula yaallaa waa ka baadi kula baadi doonaya haddana isagii ay ku maqanta marka ciilkeedaa badan ile soomaalida waxay dhaha waxaagu ama xeeraa kuu galeen ama xoolabay dhaha ama xoolihii xel ama xeera kuu galeenoo ciday ku maqan yihiin ogow marka qofkan muntahibka iyo mukhtaliska iyo mukhtaifka iyo la idhaahdo wixii la carray oo la cuskanaya waad garanaysaa ciday waxa ay ku maqan yihin ama maxkamade ha kaaga jirtay ama aroorta adigu helo laakiin kan baa musiibadu waanu ka sii naxdin badan yahay waxaa kaloo dhalan oo qofkii waxaan isku haleeya ee maalkiisii inuu ku tasarufo ama uu cidsiyo ama wax ku iibsado ugu talagalay halkan dhigay ayuunbaa maxaad ii dhiibatay kiyaadka qaniinaya oo salaxafka la helaya ka naxdin badan yahay waxaa kaluu kasii madiya waxyaabaha amniga iyo ammaanada khalkhaliye ugu weynweeye tugad iyo sariqadu sidaa darteed ayaa ciqaabtan adaga yeelan marka shuruudihii kuwaasaa ka mida dee qofku waa inuu mar walba shardigaasi u soo noqnoqonaya baaliqan caaqila qofka baaliqa ah qaangaarhka ah ee miyirka qaba yusama fi shariica alislaamiya almukalaf waa qof mukalafa leh mukalafka marka lagu leeyahy ayaa labadaa shardi koobsanaya albaaliq alcaaqil ayaa haddaan mustalaxa meelaha mustalax fiqiga wey ayaa mukalaf u arkay waa qof xilqaan wey oo mas-uula kaasi waa shardi dadkan kale iyaga aan dee kii aan miirka qabin iyo sabiga iyo wixii ay xalaal dee si kale loo edbiye iyo magdhow iyo arrimahaas unbay noqonaysa lakin ciqaabta la marin maayo shuruudaha waxaa ka mid ah an yasriqa nisaaba qiimatuhu rubucu diinaar waa inuu qofku xaraam marka la jarayo wax u dhigmaa qadar maala oo rubucu diinaar udhigma rubucu diinaar diinaarku waa afar garaam iyo farag shan yar zero point zero four meelaha four percent meelahaasu noqonaya waxa dheer waa afar garaa meelaha dinaar marka waktigeena dee garaamada loo soo noqdo marka waa hal garaam maxaa qadarkaa loogu jaray inay culimadu isweydiiyeen qadarkan waxaa loogu jarayaa sida qaalibka ah waa in ku fillaata qoys masruufkii hal maalin garaamku waa imse imika de saddex iyo toban dollar meelaha ama saddex iyo toban iyo bad hadduu noqdo waa boqol kun oo dhow marka xaas weyn ayaa hal maalin uu inaga fulinayaa uu ku filan yahay qadarka marka xaas badan oo toban ama shan iyo toban qofa qofka gidaar qaniisiye cawaray maalin dee ciilkiisu ma sahlana marka qadarkani qadar yar maaha waa wax iska joogta awey sidaasaa xadiidka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu xusayaa ee saxiixa ah bukhaari iyo muslim ku sugan waxa u leeyi laa tuqdacu yadu saarib ilaa fii rubuci dinaarin fasaacida qofkaa gacanta la goyn maayo ilaa rubuc dinaar iyo wax ka badan u xado kaasi waa shardi wixii yaryar markaa shuruudaha marka la waayo qofka waxa uu yeelanaya xagga dambe ka xusi doonaa min xirsi milihi buuhi marka marka qofkan la jarayo waa inuu wixii ka qaataa meeshii shaygan lagu ilaalinayay laakiin shaygu hadduu dayacan yahay oo meeshii lagu ilaalinayo meelaan ahayn la dhigo wixii un baa laga magnabaya edbin kalena waa la marin laakiin cuqubada noocan rifinta ah ee adimadiisa iyo arkaanta la rifayo lama marinayo oo marka lagu idhaahdo shuruudahan waa la waayay macnaheedu ma aha inaanu qofku cuqubo kalena lahayn maalkiina laga magnabaynin maaha maalkii mar walba waa lagu leeyay waa xaq aadame ciqaabtani mar walay ka dhacdaba haddii maalka ku cadaano waa lagu leeyay weliba tacsiir iyo edbin kalena dee qof qaadigu xaq buu yeelan karaa wixii la arko min xirsi mili xirsu lmili maxaa tahay shay walba oo halka lagu xafido masalan lacagta meel baa lagu xafidaa dharka meel baa lagu xafidaa bagaashka meel baa lagu xafidaa xoolaha saas oo kale bani aadamka iyo caruurta de caruur waxaa laya halkuu ka xadaydaa la isweydiinayaa banaanka ahayd maxaafad bay ahayd ma qarfay ahayd saas oo kale shay walba halkii lagu xafidayay lacag oo kale dee imika haddii mafrishyada la iska saarsaamo xirsulmili uma ee qasnada iyo baan iyo sanduuq iyo meelahaasaa lagu ilaaliya xataa jeebka laftiisaa la qiimaynayaa markaad suuqa maraysa halka uu kala baxay xirsulmili ma u ahayd mise umay ahayn waa waxyaabaha la qiimaynaya ku jiraan taasina shuruudahay ku jirtaa haddii dee shardiga la waayo macnaheedu waxa weye qofkan xoolaha lahaabaa gaboodsan sameeye sida kalun ha looga magnabo yaan la yaan ciqaabta la marin laa milka lahu fiihi bay markaa iyaduna meesha timi shardigaasina waa mid qofkani milki waa inaanu ku lahayn hadduu laakiin yatafadal bijay hadduu jeebkiisa wax ka cunay oo xoolo shuraaka uu ku ahaayo wuxuu ku lahaa uu qaar qaat dee xisaab ahaan unbaa loogu jari doonaa shakilaanku isqanciyey inay wixiisa yihiin maalkan waxbuu ku lahaaday walaa shubhata fii maali lmasruuqi minhu kan wax laga xaday xoolihiisa shubha waa inaanu ku lahayn qofkan la jarayo oo xaday milki iyo shubhat lmulki baa jira milkigu lahaansho rasmiya oo waxaanu wax ku leeya wey shubhaduna waxa weeye qofkani wixii wax kuma laha laakiin wax wax kule buu eegi aa ninkii iyo gabadhii waxqabanama kala soocna inankii iyo aabihii ama waalidkii dee isdhalay caruurtii iyo waalidkii hadday isxadhaan ama ka weyn waxaa xadha ama ka yar nooc lahaansha adaa jira waxyaabihii maalan meeshii masaajid kaloo kaleo misxafka xaday misxafka waa laga magdhabayaa qaadi waa ku garsana waa la edbin laakiin gacangoyntii ma leh waayo dadka muslimiintaabaa wada leh siyaabahaas waa shubhat lmulki baa la idhahdaa ila idra lxuduuda bishubahaat buu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam ciqaabta ku fulinina haddii shubha ahla waxaa maarata qofka madmadooda hadduu yaala haku fulinin taas waa taa marka qofka sidaa wuxu xada ayaa ciqaabtan soo socota yeelanaya sariqaduna markeeda horena xagga tacriifkeedu waa akhdu maali lgayri khufyatan biduuni idni ayaa la ydhaha qof xoolihii oo aada dhufsato aada qaadato adigoo isqarinaya isdaanu ku ogolay sariqada iyo tuugadu waa taa tacriifkeeda iyo tilmaanteeda waxaa kaloo culimadu ay isweydiiyaan ama maaragtay ay ka warramaan jaaxid lwadiica qofku hadduu yahay qof intuu ammaanada dadka ka qaado uu ku dhacay cudurka ah dafiraada cudur ah buu qabaa dafiraada ammaanada uu qaadaa kanuu ka soo qaadaya mid kaluu ka soo qaadaya waan kuusoo haynaya waan kuusoo celinaya marka la idhaha alaabtii keena ayaad sheegaysaa buu leeyahy muu ahayn kii kaa qaaday aniga haygu daarin bu kule adag jaaxid lwadiica baa ammaanada ka diida marka daliilku waxa uu sheegayaa khilaafo ka jira isagana in ciqaabtan la marinayo mid tuuga uu lamidi ilaa qofkii markhaati umaa dhigin markaad wax ammaanaysiinaysa ama wax kaa ergisaysanaya markhaati umaa dhigina tuugun buu la mid yahay ama ammaanaad udhiibato markaasuu dabeedna ku dafira waxbuu kaa ergisaystay waxbaad ammaanaysatay markaasu baabkaas oo kale wadiicada ka diina waxa ay usoo daliishadaan culimadu xadiid almaksuumiya kisadii ku dhacday gabadhii almaksuumiya laohan jiray waxa ay asxaabtu leeyiin gabadhaas waxay ahayd dadka intay alaabta ka ammaanaysato ayay dafiri jirto markii dambe lagu soo ogo lagu soo caddeeyay arrinta qabiilo sharaflana waa ka dhalatay iyo qolo waxhaysataba waa iska iftiraystayruna kolkaasaa dabeedna la yidhi war gabadhani waaba tudaayaroo quruxloo qolo ka dhalatay mid la jaraba ma ahee yaa nabiga erge loogu dira ninoo aada u jeclaa ayaa loo dira usaamatu bnu zayd la odhanay xibu xibbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inuu isagana nabigu jeclaa aabihiina uu jeclaa waa ninkuu qur-aanku dee aabihii xusay falamaa qara zaydun minhaa waqara zawajnakaha zayd inankiisii usaam mujaahidkaa weyn ayaa la warbaadaduu nebigu inuu wax kaa dhagaysanayo arrintani waa laga wada qoray bal adigu u sheego min fadlak ka yar nafisida islaamta ah wuu u tegay nbigu nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam usaam wuxuu uhi gabadhan dee xeer ciqaabeedku uu ku cadaaday gacanta nebi alloo dalka daayaan la jaray aada buu ugu xanaaqay usaama wuxuu hi atashfacu xaddan min xuduud illah war ma waxa aad u ergeynaysaa xeer ciqaabeed cadaalay maxkamadda horteeda markaasaad ka ergeynaysa dhaabad buu nebigu dhigay oo wuxuu taariikhku soo qaatay markaasaa waxa ihi nimankii reer banu israa'iil cudurka dilaaga ah ee ku dhacay waxa waa marka qofka sharafta lihi uu waxado waa la weynaaran jiray indhaha laga qabsan jiray ka daciifka ahi marka uu waxado ciqaabtaa lagu fulin jiray wixii alaxjabkii inkaaraa ku noqday ummadaha halaagay waxa uu ahaa dadkaa la kala saaraya cunsuriyadda ah wallaahi bu uhi inantayda aan jeclahay faadima leeda waa faadima binti moxamed wax kala daayo haddii ay xaqo gacanti waa hor oli lahayd waa jaray marka dee sidaa ku sugan qisada qofka wax dafira in uu la jarayo ayaa xadiidkaasi u caddeeyay jaaxid lwadiica waay shuruudihii baynu ka baxnay marka sariqaduna de waa laba qaybood waxaa loo qaybiyaa sariqatun suqraa wa sariqatun kubraa sariqo yar iyo sariqo weyn macnaha tuugo yar iyo tuugo weyn tuugada yar waa tan aynu hayno tuugada weynina waa tan baabkan soo socdaa uu sheegaya dhuljiifnimada iyo jidgoyn iyo burcadnimada qofka wax ku kharida isagana way kasii cuquba culus tahay tan aynu marayno mar labaad sariqada ama tuugada waxaa loo qaybiyaa sariqatun lahaa tacziim wa sariqatun lahaa xad tuugo xeer ciqaabeedkeedu kan uu yahay iyo tuugo edbin leh tuugo edbin leh oo macnaha mar haddii xeer ciqaabeedkani la waayo macnaheedu waxa way shuruudii baa la waayay shuruudda loo xidhay markay shuruuddu meesha ka baxdo qaadigu xaq wuxuu u leeyahay qofka kol haddii maalkii ku caddaado inuu edbiyo waa sariqo edbin iyo tacsiir leh cuqubadii bay ka hadlayaan marka cuqubadii ba ayuu sheekh xusaya waxaa ui watuqba waxaa la jarayaa yaduhu lyumna gacantiisa midig min mifsali lkuuc halkaa cumaacunta kala bexeedaasaa laga jaraya cumaacunta kala bexeedaa laga goy fain saraqa hadduu xado taaniyan mar labaad wudicat rijluhu lyusra lugta bidix qoobkaa laga jaray oo loo tallaabay markaana fain saraqa hadduu xado haalisan mar saddexaad quqicat yaduhu lyusra gacantii bidixdaa loo loo soo gudbi oo lagu soo noqon fain saraqa raabican mar afraad haddii uu xadana quicat rijluhu lyumna lugtii midig baa lagu soo noqonay u dambaysay fain saraqa bacda dalik haddii uu mar shanaad xadana cusira waa la edbin waqiila yuqtalu waa la dili baa la waa waslad wada liidate xubnihii kalea laga dabageeyay laakiin edbintaa raajixa waa qur-aan jirka quusa wey rifan iyo lisan baa lagu sameeya ilaa inta oo afarta dhanba beelay waay xeer ciqaabeedka marka aan dadku la fulinin ee markaa sharci lagu dhaqmayo oogani aanu jirin ama dadka fikirka galbeedka iyo shisheeyuhu maskaxda uu kasoo yaro haraaciyu ka marmaro way yaro nixnixi un oo dadka waxunbaa jiriidhi unbaa si u yaro qabanoo qofku wuxuuna odhan doonaa qoftani miyaanu aadami ahayn maxaa sidan loogu galay inta maalehe naga dhacantay maa la iska daaya miskiinkani ha shaqayste qaar baa mar ka warramaya waxay idhahdeen dadka de haddii sida loo jarjaro sow yaa shaqaynaya ina idhaha ma shaqab ma shaqaysan karayaan oo imisaa madaafiicda iyo bambooyinka ay ku qasayaan ay afarta adinba jareen oo soo fadhiya ama baaralays ay ka dhigeen ama xayaatada ka dhacay waayo waa daliil waa arrin qadciya waa shay haabita oo shareecadda ku sugan oo qur-aanka iyo xadiidkuba caddeeyeen qofka markaa idhaahdo ama xal ma aha amaba dafire ay yidhaahda arrinta noocanihi waa gardarre iyo gef ilaahay bay iska hor yimaadeenoo waa caduwullahi buu noqonaya qofkaas waa ku gaaloobaya kol hadduu aayaadka qadciga ee haabitka uu idhaahdo fal arrintan oo la sameeya xuquuqulisaanka way ka baxsantay xalna maaha fal hadduu idhaahdo weligiiba ha ashaatay islaamka uu ka boonay qofka nooca aragtida noocaasa qaba waayo marka sidaasa arrinkuu noqdo gacanta midig ayaa loo horraysiinaya saasaanay asxaab ridwaan ullaahi calayhim iyo khulafadii maxkamadii shareecadda oogayay sidaasaa arrinku u soconaya qiradii cabdillahi bni mascuudna waxay ahayd assaariqu wasaariqatu faqdacuu aymaanahumaa midigtooda jara marka midigtaa laga bilaabay halka laga jarayana waa cumaacunta kuwa ama rustiga halkaa cumaacunta intoo la kala jiido ayaa loo daadan doonaa wuu ku celiyey waxaa la jaraya haddana lugta bidix ayaa la jaraya waa talantaalimoo alkana usii yaro jooga welibana waktiga sida loo jarayo ciqaabtani ay la marinaya waxa weeye waktiga markhaati caadilahoo buuxa uu ku furo ama isaguba uu qibsanya laakiin inta aan wax cabi jirin dee ciqaabta laguma fulinayo walow maalkii haba lagu yeeshee saa darteed baa riwaaya ay sheegaysaa nin inuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam laleeyahay waa xaday kolkaasuu dabeedna yidhi war malaa waxba maad xadin isagoo u yaro ishaarayo layn u shidee cagaaran malaa ka noqoyo sawtana waxba lagu warin wax macnaa calaamad noqdoo lagu wadaalo ma jiro maya ee waan xaday waan xaday laba jeer buu ku celiyay markaasaa dabeedna xadii laga ogay hadduu mar saddexaad ku celiyana sidaas oo kale lugta bidex ayaa loo tallaabay saasay u kala horraynayaanoo waxa u dambaynaya lugtaa midig ayaa u dambaynaysa in sidaa loogu sii wadayana waxaa daliil u ah asarka ama ficilkii abubakr sidiq radia allahu canhu radia allahu canhuma isagii aabihim allaha ka raali noqdo ayaa u daliila imaam maalikna muwadigiisa wuu ku soo saaray qisada ah imaamu shaafici isaguna wuu ku soo saaray kitaabkiisa umka laydhaa nin reer yamaneeda ayaa la xaday ayaa la jaray intuu xaday log iyo gacan kolkaasuu abubakar ugu tegay madiina isagoo aabanaya oo la ninkii halka aad madaxda uga dhigtay ee barasaabka ahaa waa ay dulmeeyoo labada abarkaysa gardarra laygu jaray xaafadii abubakar buu dabeedna habeen kaa seexdayoo salaatuleyl buu iska tukaday gacan low adinlow kolkaasuu abubakar baa sidaa eega wuxuu ihi waylak maa layluka bilayli saariq wallaahi markaan ku eegay nin habeenkaagu uma eega habeen nin waxadhay habeenkaagu uma eega habeen nin waxadhay macnaha ninka sidaan u cibaadaysanaya khushuuca badan nin youtube-ba uma eegin waa la seexdayoo dabeetana intuu aqalkii ku hindiwaansay ayuu islaamtii abubakar muriyadeedii baa uxadayba subxaana allah soomaalida ka maahmaa waxay idhaahdeen kuwa sino bartay iyo qabs intuuga bartay midna looma taakalaba macnaha wixii aad ku weeraysto waad kaa helin waa ka waansoobe waa war loo noqon mufsino ayaa l ayaa loo baahan ya wy haddii gacanta la jaro gumudkaa dhaqdhaqaaqa oaatu waxanba inuu suraabo inuu suraabo u baahanaya waayo muriyadii buu xalay asmaa bint cubays waxaaskaa wada muriyadeedii baa u xalay kolkaasaa la goobtan baa la tagaya markaasaa la war alaabtii yaa xalay kolkaasaa la daydeeyey isaguna wuu hangagaaray oo waxa uu ku darmay dadkii daydeeyay ayuu ku darmay habaarna wuu bixinaya wuxuu leeya allahuma calayka biman dayata ahla hada lbayt saalix qoyska wanaagsan ee mu'miniinta ah kii xalay ilaahay u soo qabo saasuu leeyahay abaarkaasu ku daray alaabtii dahabkii muriyadii waxaa laga helay nin dahablaah dahablana waa mid saaiqaho dahabka dhalaaliyo shiila malaha kuwaasina dee wax badan ubay ururiyaane iska hubsi bay mudan tahay dahabluhu inu wax iska hubsada hagaagsani kaasaa laga helay kolkaasaa la xagey kaa soo gashay gacan low adin low ay soo gaadhsiiyey ninka labadaba go-an ayaa xalayla soo gaadhay arrintiiba isigii dib loogu noqdo aakhirkii wuu iska qirto aatiyaabada loo helay abubakar waxa i de kol hadduu qiraani cadayn buuxda la helay ha laga jaro midka saddexaadna midka saddexaadna ha laga jaro kolkaasaa dabeedna tafaasiil buu sii abubakar baa faala tii hore ka duwan buu bixiyey kolkaasaa waxau uhi wallahi la ducaahu calaa nafsii ashaddu cindii calayhi min sariqati wallahi habaarku ishabaarayay ayaaba goynta kaga sii daran bu habaarku ninkaasi ishabaaray ee weli ilaahay ou soo qabo qoyska wanaagsan ka xalay marka taa macnaheedu waxa weeya kisada usoo qaadanay in aan lagaga joojinaynin laba laakiin lagu wadayo intuu isagu wadaba leanna wasladani waa waslad faasida cansal bay qaatay xubintani xubintu mar haddii ay cansal qaato de adiga arkano dhakhtarku waxa keliya uu ku taliyaa waa in la jaran buu leeyay cansalku hadduu sii socdo marka hore qoobka qoobka laga jaraya jilibkuu gaaray buu kuleeya waa laga jaraya bawladuu gaaray waa laga jaraya waa xubinkaa cansalka qabto waa lasii wadaya waxaa kaloo laga qaadanaya bani aadam inaan la aaminin ijraa'aadka iyo nidaamka qaanuuniga ahu sidiisa in loo odhan mooyaane dad ha odhaninkani been sheegi maayo amayuu ku dagin madharka iyo muuqaalka ee wax waliba waa suuragal way suuragal ninkii waa abubakar markii hore yidhi habeenkaagani sidaad ukhushuucsanteed u cibaadaysanaysa habeen tuuguma ega arrinkiisi wuxuu ku dambeeyey taa waayo fain saraqa bacda dalika cusira yaryarka dusha jooga amusoa waayo waqiila yuqtar marka qawlkaasi isagu waa marjuux macnaha waxa weeyaan in la idhaahdo un cusira hala edbiyo un in la idhaahdo malaha xabsigaa iyadaa la geyn doonaayo meelaha dhaqan celiska islaaxiyaadka ayaa la geyn doonaa ilaa waa ibtilaysan yahay tugadii arrinkeedii saasuu noqday waxana way iskaba yaraan lahaayeenba xeerciqaabeedka hadduu qofku ogaado in la fulinayay dhab tahay arinku iska soo ururi lahaa xoolo dadweynena lama xadeen ushaksina lama xadeen wa ammaanaduna way badan lahayd barwaaqaduna way badan lahayd kalsooniduna way badan lahayd laakiin intiiba waxa waxu dhimay oo warwarka abuuray iyo walaac iyo walbahaarka markuu qofku ku aamini waayo meelnaba wixiisa ayaa kharash badan iyo walaac iyo deganaansho la-aan iyo tuugadii yaray bahay taas tuugadii weyneydna waa tan ciqaabteed waa burcadnimadii jidgoyntii magacyadan dambe akhiiran dee dagaaladu ay soo saareenna waxa iyaguna ahaayeen dayda iyo dhuljiif kuwaasa iyaguna soo biiriyeen gadaashan dam qofku haddii ama magaalada ka dhuljiifeeya ama wadooyinkabe dhuljiifkaa isu dhigo dadka cabsi gelinaya rasaasta ku ridaya ama baaranaya ama dilaya kol hadduu arrinku halkaa gaadho ciqaabtii saray noqotay xagga shareecadeeda waa qof ama koox xoog sheegatay walow magaaladabaa kala u galeen koox xoog sheega xoog sheeganaysa wey oo wax ku boobaysa ama dadku laynaysa waxa u daliila markaa aayadda suurat lmaa-ida ku sugan ee saddex iyo soddon qaala allahu tacaala inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallamuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi laakhirati cadaabun cadiim waxa weeye kuwa ilaahay rasuulka la dagaalamaya ee bani aadamkii iyo muminiintii dadkii oo la iftileeyo dhexdooda lala dagaalamo waxa ilahay u ka dhigay rabbi iyo rasuula lala dagaalamayo ila ilahay wuxuui walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulka waa wanaajista ha iga kharibina baa ilahay marka ka waxaan dulmigan iyo joogkan ku soconaya ilahay rasuulkiibu la dagaalama maadaama ummadii haysane miirka qabtay la dagaalamayo ee dhulka la soconaya fasaad abaalkoodu waxa weeye in la laayo la deldelo adimada iyo gacmaha si isweydaana loo jaro ama dhulkana laga masdaafuriyo adduun iyo aakhirana cadaab kulul bay leeyihi dulli bay leeyihi walahum walahum fi laakhirati cadaabun caliim aayaddaas sababta ay kusoo degtay waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi niman cabanayo muslimiinta ka mida waxay ka cabanayaan xanuun iyo gaajo ama duruuf dhaqaale duruuf culum iyo tucaydeen ayay ka cabanayaan waa culaamiyiin baa laohan jiray nimankaa marka rasuulka waxa weya wuu naxariistay calayhi salaatu wasalaam siduu umadaba u ahaa dabeedna wuxuu wargeela halkaa jooga magaalada koonaheeda ee sekada ah ee irmaanka ah ee halkaa lagu ururiyey hadiyo jeer geela sekada intoo lasoo ururiyay iyo xoolaha sekada ah intaa masaakiinta loo qaybinin baa meel la dejinaya halkaasu ku dhalaya ku irmaanyaha lagu intifaacsanaya marka daba ciddii u baahan baa wax laga siinaya halkaa ha tageen waa kasoo caalamameen ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu markaa ku taliyay arrin caafimaadna ugu sii daro dhakhtarnimo kaadidiisa iyo isku darsada buui caanihiisa yanaa in yar baa lagu darayaa caano badan ayaa in yaroo kaadiya lagu daraya marka waxa weeye dawaayay markaas sidii baa dabeetana ay ku tegeen labadii bay isku darsadeen mudday joogeen calooshina ka caafimaadeen way dhiigaysteen niman noolbay noqdeen sidii soomaalida markaa waxaa galay damaacigii geela markaasa waxayna warkan aynu ku naaxnay ee aynu ku bogsanay mid la daayaba ma aha waaba mid dadku u siman yahay sidii la odhan jiray cidhiftay ku dhufteen labadii nin ilaaliyayaashaabay midna dileen midna dirku kusoo baxsaday geelina cidhiftay ku dhuftay waa qaadeen ninkii baa dabeedna qayladoorkii nabiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam nima fardafuul oo cajiiba buu nabigu ka dabadabay markiiba waa la soo qabtay waxaa la keenay madiina kolkaasuu nabigu laayay calayhi salaatu wasalaam isaga oo indhaha iyo ka geliya meelo lamida madana kulul banaankaa lagu daadiyey iyagoo sida qur-aanku sheegaya loo jarsharay kadibna halkaasay ka qaylaya inay lahaayeen war haba la waraabiyo ilaa inta ka dhimanaya waxaad arkaysaa naxariistii uu nebigu u naxariistay heerkay gaadhsiisnay iyo marka iyagu naxariistii ka tegeen ee col ummadii ay ku noqdeen iyo cali halkuu nebigu geeyay haddana calayhi salaatu wasalaam tiibaa ilaahay xukunkaasa ilaahay ku hambaliyay nebiga aayaddaa suurat lmaa-ida ku sugan buu soo dejiya saddex iyo soddon markaasaa sidii uu nebigu xukumay ayaa ilaahayna waa oqolaa oo layihi kuwa abaalkooda waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa waa qutaacu qariib waaya marka xukunkooda ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa inuu marxalada mari karo tiibu ka warma markaa wuxuu yihi waqutaacu qariiq dadkan had iyo jeer jidgoynta galaa calaa arbacati aqsaam afar qaybood wey qofka jidgoyn galaya ee ummadda dhacaya waa waa qutaacu qariib waaya marka xukunkooda ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa inuu marxalada mari karo tiibu ka warma markaa wuxuu yihi waqutaacu qariiq dadkan had iyo jeer jidgoynta galaa calaa arbacati aqsaam afar qaybood wey qofka jidgoyn galaya ee ummadda dhacaya waa afar qaybood in qataluu haddii ay dad dileen walam yaakudu maala xoolana aanay qaadin qutilu hala dilo maalan waxun bay laayeen urjiifkii waxbuu dilay laakiin xoolama ay qaadin waa la dilaya wa in qataluu waaakharu maal hadday isku dareen dad iyo duunyo oo dadna ay laayeen duunyana ay qaateenna qutiluu wasulibu intoo la laayo ayaa lana deldelaya kaa laga soo deldelaya qur-aantu ay ku quusa wey waa laba wain akhaduu lmaala walam yaqtuluu haddii ay xoolo qaataan oo dadka ay dhacaan oo aanay waxba laynin tuqaacu aydiihim waarjulum waxaa la goynayaa gacmahooda iyo adimadooda minxiraaq si isweydaan si talantaanaya talantaanna waa la fahmayaa ayaa loo jaraya waa saddex kii afraad baa tana fain akhaafu sabiil haddii jidka ay cabsigelin ka abuuraan walam ya'khuduu maala oo aanay xoolo qaadin walam yaqtuluu waxba dilin xubisuu wacusiruu wa xubisuu waa la xidhaya wa cusiruu waana la edbinaya garsoorku wixii uu ka garto eelaalkooda ayaa la marinaya waa afartaa xaalo manaa afartaa xaalo waxaa laga faaidaysanaya aayadda aayadda afartaa sheer marka hore ilahay waxau yihi an yuqataluu waa in la laayo waa hadday wax dileen aw yusallahu ama la beldelo waa haddii ay geysteen maalna ay ku dareen aw tuqaaca aydihim waarjulhum min khilaaf aw yunfaw min alardi ama dhulka laga mastaafuriyo mastaafurkii iyo xabsigii iyo waa ciqaabtii markaa raacay afartaa xaalo afarta dee tanaa ugu sahlan ah cabsigelinta cabsigelintuna ma haddaanay waxba dilin waxna qaadin cabsigelintu iyo amni xumadu iyo dadka oo jidkii ka warwaraa waa musiibo weyn marka qofku had iyo jeer bal diraasad ku sameey marka aada socdaalka tahay waxaa inta badan qofku uu waraysanaya waddada iyo imkaaniyaadkeeda macnaha waddadu siday u hagaagsan tahay biyo iyo raashid maxay leedahay meel la seexdoo lagu nasto ma leedahay amnigeedu waa sidee inta u daran qofka musaafirkee oo aada uga warwarsan yahay saacadee baynu tegaynaa intee baynu soconaynaa waxaanoo dhami meesha way ka baxayaan si cabsidani ay timaado isu socodkiina meesha wuu xumaanaya sidaa darteed wax sahlan maaha wax sahlan maaha waxaan filayaa inaynu garan karayno waktigii kaantaroolada faraha badani ay yaaleen wadooyinka ee marka ilaa berbere ama gobolada kale loo socdo dee intaasoo kaantarool aada maraysa aan nin lagu dili iyo in qaxwaa intan aad waddo lagaa dhici doono iyo in wix ka soo bixi doona dad iyo dunya waxaa wato kuwa halkaa ka hortaaga inbaa ruuxu ka yimid beri jidka ay aada u taagnaayeen baydaygo markaasaa waa saakao dhan baanu soo soconay eedna sii daaya dukaasalaal ka oranay saakao dhan baanu soo socono waan soo daalnay bal ka warran buurika ilaa saaka isaguna ku sugaya adugu haddaad soo daashay oo aada soo socotay ilaa saaka oo dhan miyaanu isaguna kula mid ahayn buurika adigun ku sugayo ilaa saaka isna wuu daalay labadeenu ma isla daalanoo dhi marka cumuuman waa dhib runtii la odhan karo in dee ilaahay loogu mahadnaqo wey amnigu nicmadiisaanu leeyahay ilahay uga dawaafajiye afartaa xaalo afartaa xaalo in qataluu walam yaakudu lmaal qutiluu wain qataluu waakadu lmaala labadiiba isku dareen qutiluu wasulin wain akhaduu lmaala walam yaqtuluu tuqaacu aydihim waarjulhum min khilaaf waa tuugadii sii barartay sii buurnaatay wey xooluu bay qaateen nimankana waxba may laynin laakiin labaa la isu raacinaya markiiba midigti iyo lugta bidixbaa la isu raacinaya ilan maaha tuugo caadiya waa tuugo weyn wain akhaafu sabiila walam yaquduu maala lam yuqataluu xubisuu walam yaqtuluu xubisuu cusir aayadaasaana u daliil iyo xadiidkaa saxiixa nabiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa ka waramay rasuulkuna wuu fuliyey halkaasaa dabeedna aan cidda kuwa udhawaanaysa aanay jirin arrinba haddaba jirta shareecaddeenu waa diin naxariis badan oo qofka intii in uun jaanisu leey jaaniska inuu ka faa'iidaysto ayaa lagu dhiirigelinaya waxa wama wuxuu haddaba waman taaba min burcadii ama dhuljiifkii cidda ka mid ahe tawbadkeeda qabla alqudrati calayh intii aan gacanta lagu dhigin ka burcadii ka mid ahee tawbadkeena saqatat canhu lxuduud waxaa ka dhacaya wixii lagu lahaa xeer ciqaabeedkii macnaha wa ukida bilxuquuq xuquuqdii bani aadamkana waa laga qaadaya maalkuu dhacayna waa la weydiin doonaa gashi bax baa la leeyahay laakiin xeer ciqaabeedkii uu ka dhacay dadkii dhuljiifkaa jidka ku jira ee la daydayayo elayska lagu raadinayo ayaa qaar degta ku sita qoryahoodii baa soo galay waxay le laga bilaabay imakaana waanu siibnay tawbadkeena waanu gefnay ilaahay baanu tawbad keenay jidkiina waanu ka soo baxnay ciddii ka cabsanaysa quyaraa ku marto si nafsisaa ku marta bay leeyahay way yimaadeen marka waxaa la leeyahay dee wixii gacantii la goyn lahaa iyo dilkii iyo xuduudii xerciqaabeedkii la marinayay u ka dhacaya laakiin xaqa bani aadamku dee ma dhaco wuxuu ka dhici wuxuu ka dhici karaa isagoo qofkii lahaa hadduu dad maal ka qaaday ama dad laayay dee la xaal baa la leeyahay roolayaashoodii iswaraysta ku ah haddii aad dee dadkii aadlaysay naftiisii hadday kaa daynayaan iyo haddii kalaa sidoo kale haddii wixii xoolahaayee aad dhacday ay kaa daynayaan iyo hadday kaa qaadanayaan waa kaawi waxa u daliila qawl llahi tacaala aayadda horeynu soo akrinay suurat lmaayida saddex iyo soddon aayadda afar iyo soddonaad baa ka warramaysa arrinta ilaahay baa waxa uhi waila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuru raxiim ila aladiina taabuu kuwii tawbad geli mooyaane min qabli an taqdiruu calayhim intii aydaan gacanta ku dhigin kuwa burcadaahe tawbad keenay faaclamuu waxaa ogaataan ana allaha gafuuru raxiim ilahay u dembiga dhaaf naxariista taasu ciqaabta ay kaga dhaca waxaa ka jira haddii masalan iyaga oo aan toobad keenin oo wax dilay oo wax dhacay gacanta lagu dhigo oo dadkii ay wax ka dhaceene ay wax ka dileen ay yidhaahdaan war waanu cafinaanow nimankii burcadaanta lama soo qabanin wixii ay dileen waanu ka cafinay wixii ay dhaceenna waanu ka cafinay dadkii ay yidhaahdaan bani aadamkaa xaqa ilahay ma dhacayo waa tan cagsigeed wey tan cagsigeed danaxoy markay toobad keenaan xaqii bani aadamka waa loo qabanaya xaqii ilahay uu ka dhacay iyadoon toobad keenin haddii la qabto oo bani aadamku iska cafiyo xaqii ilahay waa lagu fulinaya dilkiiyo waa lagu qaadaya gacangoynti iyo ciqaabti walow wixii ay wax ka dhaceen ay wax ka dileen habawada saamaxeen ila waa xaqii ilaahay baa markaa meesha yaallo aan ka dhacay daldii gacanta lagu soo dhay sidaasaa markaa islaamku u arkaa saa darteed wax maafiya ah iyo burcad iyo waxba dee jiri maayaan kolka ciqaabtan ee meesha taalo sidaasaa aayaadkaana sharaxooda uu noqday iyo axaadiisteenu soo marnay baab kalu kolka raaciyay baabkaasoo ah baabka la yidhaahdo dafcu saai cidda had iyo jeer wax soo weerarta ama qofka wax foosgaraynaya ee doonaya in uu qofka maalkiisa dhaco ama ehelkiisa uu kubsado isagana arrinkiisu muxuu noqonaya ma waxaa xuna xil kale ha uu damcaydaa lagu dayn mise indhaha laga soo saarayo waa la iska celin doonaa haasaa marka u qaadno waxa uhi waman qusida biadab qofka dhibaato loola soo qasto dad iyo duunyo mid kastaanaha kuula soo qastaan fii nafsihi aw maalihi aw xariimi naftiisa iyo maalkiisa iyo aarkiisa oo dadka maatidiisa dumarkiisa iyo wixii lamid a intaasaa dhibaato qof loola soo qastay faqaatala can dalik markaasuu ku dagaalamay waqatala waxbuu dilay falaa damaana calayh waxba laguma laha haddii isaga la dilana waa shay haddii qofka buu kooy wixii islaamku u ilaaliyay ee naftiisii iyo maalkiisii iyo ehelkiisii intaa haddii gardaba caddaana cidi kusoo weerarto bilaa sabab cidi kusoo weerarto waxa uu xaqu leeyahay inuu isdifaaco sidaasaa nidaam samaawiga u tilmaamaya iyo shareecadeenu nidaamyada kalena waa ku raacsan yihin berdo intooda badan nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintan ka waraysa waxau i ba ka waran hadduu doonayo nin maalkayga dhacaa hadduu isoo weerarba ka waran nin maalkayga doonaya dee hasiinina ka ceshadu haddaanu hadduu ila dagaalamo ka waran dee la dagaalanto haddii uu dilo ka war dee shahiid baa haddii aan dilo ka war dee waa hano war kuba saasuu ku gaagaalan oo kusoo wabay waaya waa naftiisa iyo maalkiisa iyo xayd aayadda boqol iyo afar iyo sagaashane suurat lbaqara kusugan ilahay waxa uu ku yidhi faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum faman ictadaa calaykum ka idinku xadgudba factaduu calayhi abaal mariya bimili ma ctadaa calayhi inta uu idinku xadgudbay in la abaal mariya xadiidkii bukhaarina de waxau ahaa maalkiisa iyo naftiisa qofka isagoo difaacaya la dilo waa shahiid waaya waxaa markaas fuqahadu ay xusaan in qofkan had iyo jeer xumaanta la socda kusoo waado ee ama doonaya dumarkaaga in wax ku sameeyeen ama maalkaaga raba ama adigaba ku dilaya in lagu isticmaalo alakhafa falakaf ilaa xikmadda loo dilayaa waxa waya xumaanu kula maagan yahi marka hore waa inaad tijaabisaa xumaantiisa inaad hakiso adoon isaga dilin inaad xumaantiisa iska difaacda inaad isku dayda wey ilaa xikmadda dilkiisa aad ku xalaashanaysaa waa xumaanta kugu samaynaysa marka waa inaad tijaabisaa inaan xumaantii kugu samaynin waxla aad yeel haduu tuug yahay intana aad ku qayliso haddii uu qofkan yaa adwaaniso oo tilaado warigata aad adhiso waa sii soomaalida aan ohan jiray aad inaad ku daydo haduu intaana ku joogsan waayo oo feer iyo dhirbaaxyo wixii lamida ku joogsanaya aad ku eegto haddii kaloo buda aad ku eegto laakiin waxaa la isweydiinaya hadduu karaashoof sito maxaa lagu eegi hadduu baad sito dee alakafaf alakafaba maleba de halkay ka bilaabmaysa waa halkii u dambaysayba marka taasi iyadu dee war malay waa halkii ugu dambaysay waa inuu qofku isdifaaco waxa labaad waa xusid mudaad marka taa waxaan uga jeedaa tuugga soo dhacayoo kale maalan dee baas buu la liqsinaya hawada loo diray in laga daayo la idhaha waa inaga qabto waa tuuga iska noqo waar ka joogo la iska celiyo lagu qaybiyaa iska carray dareeku dhaco dii la ogaanana maamulka loo sheegayo booliska si loo soo qabto si kale unaa loo dalangalay lakin yaana dil way ka daraysaa dhib ka weyn baa da imanaya waxa kaloo runtii dee iyaduna xusid mudan qofku haddii uu mujrim yahay oo intuu dadka xoolahooda soo qaado soo mujiisayo ama dad soo laayo xaafadihiisi iyo reerkiisii galo dabeetana ulaaba duuna maalihi wa duuna nafsihi marwaakii la sheegay ayna difaaca dee maxay tahay isagiina gacantii ku horreeya dad soo laayay oo xoolihii dadka sito oo wax soo cawaray wixiibaaba laga baadin doonaya isagiiba ah kii la qabanaya la dilayayba markaa marka taasina soomaalidu in fara badan ayay wax ku xalaashadaa intii ama wax dhacaan ama wax dilaan qofkii oo wax qaribo ayaa wuxuu odhanaya waana lagu soo duulay ama waa la soo doonay isagii baana wax ku maqan yihin oo nagarqaba ah taasoo kale duuna maalihi looma daliishanay ee dee qofkii wixii uu hayay ama dhiig ahaa ama xoolaha dee iska celi laakiin haddii kale dee waa daalinkii la qabanayo wey kan kusoo duula ee ka dad iyo duunya wuxuu ka haysta ka doonayaana dee waa kii shahiidka noqonaya marka qadiyada noocaasina runtii faham bay u baahan tahay faham dagaalada sokeeya iyo had iyo jeer fitnooyinka ina dhex maraana arrimahaasay u badan yihin qadiyadaha noocaas ayaa ay u badan yihin marka waa laba xaalo oo dee inuu isagii wax ku yeelo iyo inaad adiga wax yeesho labadaba sidaasay shareecadda uga jawaabtay qofkii berida ahaa amniga iyo nabadgelyada ku sugnaa cidda gardarra iyo bareer caddaana kusoo doonata in la iska difaacayo waxa kale oo majhuulka laga fahmaya ila wuxuu ihi waman qusida biadan cidda dhibaato loola soo qabtab cidda yaa ula soo qabtaya sida aynu sheegnay cidda ula soo qabtiday waxay noqon kartaa maxay bani aadam qof gardaro wada oo kusoo doontay wuu noqon karaa waxa kaluu noqon karaa bahal iyo xoolo bahal iyo xoolona wuu noqon karaa waxaan ku soo doontay doonayana wax ku yaala hadduu yahay xoolo ama waa dibi ama waa awr ama waa ay ama waa adigu isku wadada ilaahay dankii hala yidhaahdo shinni iyo quraabsanaya wax waxyeelo kula maagala oo aad hadiyaa ka joogsatay haddii uu jiro inaad iska difaaclaabin maray awrkii aad khaarajiso dibigii aad khaarajiso aygii aad khaarajiso hadhowna waa adag dhaqan laakiin dee dhibaato ah baabkan inooma baxsanaba innaga sideennaba ka weligiiba gardaro kasta ha sameeya daalin kasta ha ahaado nin reerabena ma dishan wey aaaaiayareeyo nineeameli gacantaadama ku dhintoo ma disha miyaad nasiin mise waanu kala argoosanaa laakiin tii ahayd in maxkamad la isla tago la eego la idhaahdo daalinkani muxuu ku socday qofkani ma jirtaba iyado isagii aanu nasiya jabaya marka dee dib loogu soo noqdo sharciga cid walba dan iyo dawowta waxa laakiin ay culimo badan ee fuqaha ay xusayaan iyo culimada muslimiinta kamid a in qofka loola soo qasto laftiisa iyo haddii maalkiisa loo qas way kala duwan yihin haddii maalkaaga waa iska dayn kartaa leanna waad siin karaysay aqaasaba hadduu doonay haddii ay geeri keenayso waad iska siin kartaa waman qusida biadan fii nafsihi aw maalihi aw xariimihi faqaatala can dalika waqutila falaa damaan calayh halkaasay marta waxaa kaloo iyadana ay ka waramaan haddii matalan aad aragto walaalkaa xoolihiisii oo la dhacay ama isagiioo la dilay ama dumarkiisii oo la kufsanayo in iyada laftigeeda aad ku dagaalanto iyaduna waa jirtaa wlmudaafacatu can nafsi gayrihim wa maalihim wa cirdihi kalmudaafacati can nafsihi wa maalihi wa cirdihi inaad ummadda caarkooda iyo maalkooda iyo naftooda aad difaacdo oo bucad ama tuug qaar inaga ahoo beri oo iska masaakiina laynaysaa taanahay sidii soomaalidaba dhaqanka u ahayd ama dhaqanka islaamkuba oo ahayd la disaaco oo aan caarka hablaha la kufsanayo la daynin iyadoo waxaa xumaanta lagu samaynayo xoolaha la dhacaya aan la eeganin marcadda wax laynaysa aan la eeganin iyadana tawshaaf ka hadlayaa waa ta waxa ui wadalla calaa dalik arrintaa waxayna tusinaya maa rawaahu axmed fii musnadihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal man udilla cindahu mu'minun falam yansurhu wahuwa qaadirun cala an yansurahu adallahu allahu calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama qofka qof mu'mina agtiisa lagu dullaysto ee ka dhicin waaya ilaahayna wuxuu ku duleeyaa ku faleexadeeyaa khalqigo isu yimi maalinta qiyaama uu yidhahdo maxaa iga galay haddii la kufsanayo dee taydii maaha haddii la dilayo la dhacayo kaygii maaha dadkii muuminiintaa la duleynaya ay u hilin kari waaye isagoo u hilin karaya maalinta qiyaama ilaahay uma hiliya buu nabigu le alayhi salaatu wasalaam afarkaasa saaro marka taasina runtii dee kolka uu daalimku og yahay inaanu dulmi samayn karaynin hadduu sameeyana cidda uu ag joogaa ay wax ka qabanayso ka tuugaaha wuu dhuumanayaa ka wax dhacaya wuu dhuumanayaa ka wax qarinayaana samayn maayo cid waliba dee waa lay qabanaya bui meelaa ku baxsada la helayo saasuu qofkii hora arrin kale usii gudbaa waxa uhi waa calaa raakibi daabati gaadiidka qofka fuusha dushiisa waxa ah damaanu maa atlafatu daabatu gaadiidkiisu waxa uu dilo magdhowiisu waa dushiisa haddaad neef xoolaa fuushan tahay oo neefkii aada fuushanayna aada waday uu wax dilo adaa lagugu leeyay saasuu sheega wacalaa raakibi daaba kan gaadiidka fuushan dushiisa waxa ah damaanu maa atlafatu daaba gaadiidkiisu waxa uu dila inuu magdhaba isagaa lagu leeyay ilaa wixii la magdhabayay ayaa baab aynu ku haynay neef xolaabu qofkii dabana ka wadaa ama dushuu ka fuushan yahay ama uu faru xidho uu hogaaminayaa kol haddii neefka xoolaha ah lala socdo wixii uu dilo qofka walaa lagu leeyay walow yuu haba ahaadan kii lahaaba yuu ahaani ee mid kale oo raaciya oo wala haba ahaada shaqaalaha waxaa kale oo marka iyaduna ka duwan haddii neefkii uu cidlo socdo keligii oo aan cid walba iyo cid fuushan iyo cid hogaaminaysaa jirin oo uu wax dilo marka waa la eegayaa inuu wax dili jiro iyo in kale hadduu wax dili jiray dee dadka inuu ka qabtaa buu ahaa kii lahaa ayuu xaq u ahaa marka dadkiibuu kusii daayay neef wax dili jiray awkii iyo diligii iyo wixii markaasuu ka qaban waay markaa waa lagu leeyahay haddii laakiin neefkani uu ahaa neef caadi ahoo dhibaato gaysanin keligiina uu ahaa oon cidi wadin wixii uu dilo xolog male qofkii lahaa alcajmaaru jubaaru albi'ru jubaaru waalcajmaaru jubaaru wa fi rikaasi alkhumus xadiidkaa saxeexaa oo daliila eelka wixii ku dhacaa wahadu neefku wuxuu dilaana wahadu waxaa kaloo nebigu kala qaaday calayhi salaatu wasalaam masal xooluhu maalintii haddii ay beeraha iyo saraca baabi'iyaan iyo hadday habeenkii baabi'iyaan way kala duwan yihin hadday maalintii baabi'iyaan waxba lagama soo qaaday waayo qofka beertana inuu ilaaliyaade saasuu ku xukumay nebigu hadday habeenkii daataanay wax qarribaan qofka xoolaha lebaa lagu leeyay leanna inuu habeenkii xareeyaade sharcigu in fara badan wuxuu ku xisaabtamaa waxaa la idhaahdo tacadiga iyo taksiirka gaboodfalka iyo xadgudubka qofka ilaahay u siciida inta baraa badan waxba looma qabsado waxa markaa halkan ay culimmadu uga soo munaasabeeyaan oo ay uga soo daliishadaan gaariga gaariga iyo arrinkiisa marka gaariga qofku wixii uu jirsiiyo waa lagu leeyahay wixii uu ku qallibo waa lagu leeyahay wixii dabada qabsado waa lagu leeyahay hadduu gaboodfal sameeyey intaa darawa kii gaariga lahaa marnaa xola maayo laakiin kii darawalka hadduu gabadfal sameeyey waa lagu yeelanaya masalan qof ilmi yaraabaa dabada qabsaday wuu og yahay markaasaa kamagu dejinine uu sii naaray oo aad buu laawarka u qabta weeligi ilmi yaraabaa ka dhacay isna wuu ogaa inuu dabada haysto waa lagu yeelanaya kow mid baa jambiga haystay oo fulay hor naga deg muu ohan mid baa daminka kora u baxay oo war hoosuu deg muu ohanin wixii gabadfal uu sameeyo ama breegii baanu hagaajinin taayiradii baan u geejinin wuxuu ogaa iyada oo gaarigu uu khariban yahay uu ku dhaqaajiy saa ku eriyey waxaa loo eegaa mar walba wax laguma yeesho darawalka ee marka tacadi iyo gaboodfal uu jiro laakiin teenan la odhanayo mar walba qofki kol hadduu gaarigaagu dilay mar walba waa lagugu leeyay inaga waxaa dhacday qofkiio qof waddo kusoo ordaya inuu qof ka joojiyo gaari dabeetana kii ordaya u gaarigu ku dhacay madaxa ku dhuftuu kasoo dawsidaa ee dhibaata ay ugu dhacday oo la weydiiyey san waa ka joojiyo gaarigii taagan buu madaxa le haday xaal xoogu weydiiye waxaa kaloo magtii laga qaaday mid gaari taaganoo la baktiyey ka degayo dabeetana sibiraxmad madaxa dhulkala haday gaarigii u taagna u baktiistaa darawalna mama joogaba ma simbiraxadiisii masalaakiibaa adib noqday marka cumuuman dee haddii qofkii oo aan wax lagu lahayn aynu wax ka qaadano oo aad sidaa lacag iyo geel kaga qaado waxiina aan lagu lahayn sharci ahaan xaaraan buu kugu noqonaya waxaa qaada markaa ku xisaabtamin ilaa wa ilaa hebel wixii gaadhay halo laakiin waxaad xaq u leedahay mayah mise ma ah inaad ku xisaabtantay adaa muhiima waxaanad xaq u lahayn haddii aad ku qaado qofkan dhibanaha dhibaato kale aad kusii kordhiso mid jirkiisa aadu ka cabanayo mid maan koo xaaraana looad ugu darto marka arrintaas waxay u taallaa cidda madaxda dhaqanka iyo odayaasha hawsha gala iyo cidda garsoorka ku shaqada iyo taraafiga iyo hawlahaa cidda ku lugli ha iska hibsadeen baalkan loo qaybinayo magta wadihii iyo kii gaariga lahaa iyo darawalkan aan marna la qiimeynayn adiga garanayo ingiriisku wuxuu odhan jiray ama labada adina hore ula helay mise labada dambe saasuu odhan jiray labada horun baan lagu leeyay buu odhan jiray waxa ku jirtiyo iyo ilaa ka liidan ingiriiskiya ha loo fiirsado qofkan wixii in lagu leeyahay iyo in kale wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha koobaad ee sheekh maxamed lasoo weydiiyey waxa weeyaan xoolaha qoofay ee la xaday qofkii xaday ma lagu ma loo xadaya ha dee neefku kol haddii uu habeenkiina waa xerada maalintiina waa foofka maalintii waa foofka marka xoolihii halkii caadiga ahaayee ay daaqayeen ee lagu ogaa kol haddii ay joogaan oo aanay dee ahayn meel qarfa ama ay meel ay ku dayacan yihiin aanay ahayn waa lagu yeelanaya su-aasha labaadna waxay leedahay xoolaha dawladda qofka xada muxuu xogkiisu noqonaya xoolaha ummadda ka dhexeeya ee caamka waynu ka hadalnay dee tuuga waa tuugo tuugo waa tuuga shayga tuugada la idhaahdo marka shubhatul milkigan aynu ka soo hadlaynay waa xaalado khaas ayay ahayd laakiin qofka xada waa la jarayaa waana lagu yeelanayaa qabciga iyo xadka su-aasha saddexaadna waxay leedahay kuwa kabaa xada ma la xadaya kaba masaajida ka dhimay
de waynu ka hadalnay tuugada marka tafaasiil looma baahne waxaa loo baahan yahay un yaa fulinaya
su-aasha afraad waxa weeyaan qofka intuu candhuufku tuugga intuu candhuufku ugu tuftay ku baadhay xukunkiisa mi tuug buu noqonayaa mise kii ku boobay buu noqonayaa malaa dee dhufsashada iyo xadiidu malaa way kala duwan yihin marka hadduu kaa dhuftood arkaysayna de waa kii boobka ahaa wey ee mukhtalif ama muntahid baa la ydhaha laakiin haddii uu ku xaday oo aad garan laadahay cidda xaday tuga waxaa la ydhaha adigoo garan waayo cidda xaday ama aan ogeyn waxaan markii lagaala baxay marka malaa xagga tugadu u egyahay waa isleeyahay
su-aashana waxay leedahay qofka intuu ku sixray sidaa hanti kaaga dhacay wuxuu xunkiisu noqonayaa marka ay ku cadaato inuu xoolaha sidaa kaaga qaaday kulle waxay fuqahaadu ka warramaa sixirku muxuu ku sugmaa markhaati miyuu ku sugmaa mise wax kale marka waxay u badan yihiin inaanu markhaati ku sugmi karayn waayo markhaatigu muxuu sheegayaa qofka maskaxdiisa ma in la dhuftay oo la qaaday buu sheegayaa ila camaliyadda uu saaxirku sameeyo inta faraha badan dee qaarna way saamaysaa qaarna ma saamayso kawayso qabee shaydaanka iska naara ilaahay ka magan galay ma saamaynayso marka wax markhaati ka furi karaa ma jiro saa darteed qiraalkiisun baa lagu xisaabtamaa marka haddii uu qirto isagu inuu waxaan qofkan sixirkaa ku sameeyey oo dhibaato u geysto maalkii sidaa kaga qaatay waa la jaraya ha su-aashana waxay leedahay qofka hanti aan ku lahaa ee isiin waayey ee intii aan ku lahaa unaan ka xaday xukunkeedu noqonaya
fuqaraada runtii way ka warramaan qofka maalan aada wax ku leedahay inaad weydiisato hadduu ku diidana aada ashkatayso oo maxkamadda aad gib su-aashana waxay leedahay qofkii firkaansanaa wixii ama uu dhacay ama uu xaday qof miir qabaa loola xukunkiisa oo kale uu noqonayaa xukunkii ninkii miirka qabay mise qof waalan xukunkiisa ayuu noqonaya waa su-aal runtii muhiima fuqahaduna way isku khilaafsan yihin laakiin intooda badani waxa ay qabaa qofkani maadaama waalida aanu de isagu uu sabab u noqday oo caqligiisii isagu inuu dhaafo u sabab noqday wixii dhibaato uu geystay iyo mas-uuliyad walba in loo qabanay hadduu wax furo hadduu wax dilo hadduu wax dhaco hadduu wax bixiyo hadduu wax qirto qof miir qabo oo kale ayaa loola xisaabtamay haddii aan taa la odhanin dar badan baa inoo soo cabi lahaa oo ama wax qaadan lahaa ma wax dili lahaa dabeetana odhan lahaa